إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد إخوتي في العقيدة والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أن درس كينا ما أنتم حكوسة بسيسين هي موضوع عاصي آخرة هي أدونك إن آخرة الله دورت caalamka aynu hadda noolle waa caalam maadiyaadku ku tiro badan yihi dadku adduunka aada u jecel yahay aakhiro aada loo fogeeyey ama si aan laba arkaynin waxaa habboon markaa inaynu masaladaa dib ugu fiirsanno bal tu'hiruuna alxayaata addunya waalaakhiratu khayru wa abqa bal tuxibuuna alcaajila wa tadaruuna alaakhira ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala waxaad jeceshihiin ama waxaad door bidaysaan alisaar waxaad door bidaysaan alxayaat اdunya cala alaakhira nolosha adduun baa ka door bidaysaan baa alla leeyahy subxaana wa tacaala aakhiro iyadoo aakhira ay tahay tawaaritaan badan ee khayr badan ee faa'iido badan caajilada ama tan degdegaysaa jeceshiin baa nebigu ayuu alla leeyahy subxaana wa tacaala waxaana ka tegaysaan tii waaraysay masaladaasi waxaa habboon qofka muslimkii inuu in badan u fiirsado adduunka waxa nimco yaallo oo dhamme waa wax yaroo qaliilah marka loo eego aakhiro waxaa adduunka nimco taal oo dhan aakhiro marka loo eego waa qaliil waa yar ilaahay ba subxaanaه wa tacaala qur-aanka wuxuu ku leeyay ya ayuha aladiina aamanuu ma lakum ida qiila lakum infiruu fi sabiili اllah astaaqaltum ilى اlأrض raditum bاlxayaaةi اdunya min alآkhirة fama mataacu اlxayaaةi اdunya fi اlآkhiraةi ila qaliil ilahi wuxuu leeyay subxaanaه wa tacaala marka laydinku yeedho ilaahay jidkiisa ina u dirirtaan maxaa dhulka isugu adkaynaysaan ama isugu nabaysaan araditum bاlxayaaةi اdunya ma nolosha adduunyo ayaa raalli ka noqoteen oo aakhiro aad dhaafsateen adduunka mataaciisa ama noloshiisa fama mataacu alxayaati اdunya fi اlaakhirati ila qaliil waa wax yar baa la yidhi subxaana wa tacaala wa qaluu rabbana lima katabta calayna alqitaal lowlaa akhartana ilى ajali qariib qul mataacu اdunya qaliil walaaakhiratu liman itaqaa وفrxوا بالحayاaة الdunya وma الحayaaة الdunya في الآkhiraةi إlا matاع aaيaad badan oo qur'aan alle subxaanaه wa taعaalى wuxuu ku tilmaamayaa adduunku inuu wax yar yahay gaar ahaan marka aakhiro loo ego inuu aada u yar yahay sida awgeed buu nebigu عalayه الsalaaةu wasalaam wuxuu tilmaamaya adduun iyo aakhiro inay isaga dhigmaan xadiidka صaxiixu muslimka ku yaala sidii qofkii farta geliyey badda ee ka soo saaray haddaad bad fargeliso ka soo bixiso maxaa kaa soo raacaya buu nebigu yihi calayh isalaatu wasalaam waa waxba intaasay uga dhigantaa aakhiro adduunku ama si kale haddaynu u tilmaamno aakhiro waa meel nimco badan leh waa meel qofka ugu janno yar uu nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inuu leeyahay dunida tan iyo tabanlaabkeeda waa meel nicmadeeda iyo jannada iyo webiyada iyo waxa yaalla ay tiro badan yihin waa mar labaade jannadu waa meel daa'ima adduunkuse waa zaa-i waa tegaya adduunka wax kastoo ad nimco ku haysataa in yar buu joogaya ama alaakhira ukuluhaa daa'imun wa dilluhaa baa la yidhi subxaana wa tacaala waxa laga cunayaa waa wax waaraya hooskeeduna waa wax joogto ah waa waxaan aafaadka samaawiga ku dhicin daar isalaam weeyaan waa daartii nabadgelyada waa mid alla uu ku tilmaamaya maa cindakum yanfad waxa idinku haysataan way dhammaanaya ama se adduunku waa dhammaanaya wamaa cinda allahi baaq aakhirase ma dhammaato adduunka qofka ku raaxaystay wax kasta uu moodayay raaxo aakhiro marka la keeno ee la yidhaahda intaad joogtay ilaahay wuxuu leey wuxuu odhan doonaa maa labisuu hayra saaca baa la leeyahy saacad wax ka yar bay joogeen ama iyaga marka la weydiiyo kaannahum yowma yarawnaha lam yalbasuu ilaa cashiyatan aw duxaaha waxaad moodaa baa la leeyahy subxaana wa tacaala markay naarta arkaan ama aakhiro markay indhaha saaraan lam yalbasuu ay lam yalbasuu fi hadihi اdunya ilaa cashiyatan aw duxaaha dunidaba inaanay joogin gelin hore ama gelin dambe mooyaane waxa alle subxaana wa tacaala uu ku sifaynaya inay la mid tahay sidii roobkii soo da-ay ee geeduhu biqleena soo baxeen ee markiiba dhammaaday waxa alle uu ku sifaynayaa inay dunida wax allaaliya waxa nimco taalla inay mukadartay nim nicma khaalisa maaha waa nicmo wax kale ay waheliyaan waa nicmo daalu la socdo waa nicmo aan istiqraar lahayn waa nicmo dhibteeda wadata waa wuxuu u baahan yahay qofka muslimkii aakhiro marka loo ego inuu in badan ka fekero sida awgeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo maray xadiidka saxiixu muslimka aan rajaynay inuu ku yaallo isagoo saxaabadiisu la socotuu suuqa soo galay dabeetana wuxuu arkay orgi jadyin asag orgi yar oo dhega yaryar oo meyit ah bakti ah saddex shay buu waxaani wada leeyihi marka hore waa orgi oo waxaraha dadku jecel yihi dadiggaa laga jecel yahi xoolaha labka marka labaad waa asag waa dhukan yihi oo ma aha orgi dhamaystiran oo qurux leh marka saddexaad waaba meyd oo ma noola orgigaasu intuu dhegta qabtuu nebigu wuxuu yidhi kan yaa dirham iga siisanaya yaa iga gadanaya markaase waxay yidhahdeen ilaahay rasuulkiisiyo kaa gadan mayno cid dirham ku doonaysaa ma jirto wuxuu ku yidhi markaa yaa qaadanayo aan siiya haddaba waxay yidhahdeen markuu noolaa buu ceeb ahaa orga yaroo dhukani isagoo bakti iyo cidina qaadan mayso wuxuu nabigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam fawallahi ladunya ahwanu calى اllahi min hada calaykum adduunka aa arkaysaa ilaahay agtiisa wuu kaga liitaa kan aakhiro wuu kaga liitaa yani ilaahay agtiisa adduunku qiimaha uu ku leeyahay uma dhigmo orgigaa yaro dhukane meydka ah sida awgeed ayuha اlkhwa waxaynu u baahannahy inaynu aakhiro door bidno oo adduunka ka door bidno siduu nebigu u door biday calayhi الsalaatu wasalaam xadiid ibnu xabbaan warinayo saxiixa nebiga calayhi الsalaatu wasalaam oo jibriil la joogo ayaa malag u yimi malagii markii uu yimi ayuu jibriil wuxuu yihi malaga kani sidii ilaahay u abuuray dhulka uma soo daadegin mundu khalaqah allah ma imanin buu leeyahy dhulkaba ma imanin malagii markuu nebiga u yimi calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yihi su-aal baa laygu yihi soo weydii nebi moxamed baa ilaahay malag u soo diray aan dunida hore ugu soo daadegin calayhi الsalaatu wasalaam malagu nebiga su-aal buu weydiinaya su-aashuu weydiinaya waxa weeyaan ma waxa lagaa dhiga melikan rasuula mise cabdan rasuula waxaad soo weydiisaa baa lagu yidhi malaga kan nebiga calayhi salaatu wasalaam iyomaad doonaysaa inaad noqoto boqor rasuul ah boqor rasuuli waa inuu haniimo helo oo xoolo helo oo maamul helo oo dowladnimo helo rasuulna uu noqdo iyo inaad noqoto addoon rasuul ah addoon caadiya oo aan sulta gacantiisa ku jirin oo dhaqaalo gaara haysanin oo sida bini aadamku u nooliye u nool oo marna wax hela marna wax waaya kaa iyo kaa iyo maad dooranaysaa baa nebiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa dooransiinaya ilaahay baa dooransiinaya in uu boqor noqdo rasuulah iyo in uu noqdo addoon caadiya oo rasuul ah jibriil oo nebiga la jooga calayhi salaam ayaa wuxuu nebiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam tawaadac isdhuldhig wuxuu nebi moxamed doortay calayhi salaatu wasalaam an yakuuna cabdan rasuula addoon rasuula inuu noqdo waxa uu doortay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa inuu maalinna wax uu cuno helo maalinna waayo waxa uu doortay inuu gaalo la loolamo marna laga adkaado marna u adkaado waxa uu doortay inuu nolosha halgamo waxa uu door biday aakhiro inuu noqdo ka guulaysanaya adduunkan si agtiisa aanu qiimo badan ka lahayn sida awgeed ayaa xadiidka imaamu tabraani uu warinayo isnaadkiisana jayidka lagu tilmaamayo meesheekh albani leeyahy waa xasan nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu yimi saxaabigii la odhan jiray kacb ibnu cujra kacb ibnu cujra waa saxaabi macruuf ah markaa nebiga umi buu yidhi ataytu nabiya salى اllahu alayh walih wasalama fara-aytuhu mutagayira faqult biabi ant ma li araaka mutagayira nebigaan uu yimi buu yihi calayhi salaatu wasalaam isagoo midabkiisu uu doorsoon yahy markaasaan waxaan ku idhi buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo maxaa kugu dhacay ee sidan kuu galay waa adigan ismidabedelay wuxuu nebigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam maa dakala jawfii maa yadkulu jawfa dati kabadin mundu halaaث nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam saxaabigan wuxuu ku leeyahy saddex maalmood wax beer qoyan li waxay dhadhamiyaan maan dhadhamin waa nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam innaga waxaa laga yaabaa maalin haddii guriga dab laga shidi waayo in reerkuba kala tago ama la cadhoodo laba casho hadday gaadhana inay geeriba tahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay dooransiiyey inuu boqor noqdo iyo inuu addoon rasuula noqdo oo doortay inuu addoon rasuulan addoon rasuula u noqdo ayaa saxaabigani u imanaya wuxuu leeyahay waxaan arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo igu leh saddex maalmood dhuuntayda ma marin wax beer qoyani waxay cunaan saxaabigii markaa waan dhaqaaqay buu yihi fadahabtu فإdا يhudي ysقي بلا إبلا لh فasqyت lah عalى kuli dlو بتمرة waxaan u imi buu yihi markaa nebiga ka tegay nin yahuudiya oo geel waraabinaya dabeete waxaan idhi bu yhi aan geela ku waraabiyo ee maxaad siinaysaa wuxuu igu yihi bu yihi wadaantaad ceelka ka soo saartaba xabad timira kugu siinaya wadaantii aad ceelka ka soo bixisaba midh timira qaado kacb ibnu cujra geeluu darka u galay markaasi wadaanta u qabta markaan xabad wadaana soo saaraba midh timira halka lay dhigaa buu yidhi dabeetana fajamactu tamra waxoogaa timiraa soo urursaday buu yidhi oo geelii uu waraabinayay uu ka soo helay faataytu bihi nabiya salى اllahu alayh waalih wasalam faqaala min ayna laka ya kacb faahbartuhu nabigaanuu imi buu yihi calayhi salaatu wasalaam anigoo intii timira sida oo aan ku yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo intan timira isku day dabeetana wuxuu weydiiyey nebigu xagaad ka keentay markaasaan warkii u sheegay buu yidhi timirta meeshii aan ka keenay ayaan uga warramay buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam su-aal buu weydiiyey ayuu kacab leeyahy yacnii xadiidkani wuxuu ka mid yahay axaadiista culamada ay u deliishato gaalka in loo shaqayn karo shaqada caadiga aanay ahaana ku jirin kacb ibnu cujra nin yahuudiyu geeli waraabiyey kirana ka qaatay xooggiisii wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kacb ibnu cujrab wuxuu ku yidhi atuxibunii ya kacb war kacbow may jeceshahay su-aashaa buu nebigu weydiinaya calayhi salaatu wasalaam dabeetana kacab baa wuxuu yihi biabi anta wa ummi nacam ilaahay rasuulkiisa iyo aabbahay baan kugu furtaa ama aabbahay iyo hooyada baan kugu furtaaye nacam uxibuk waa ku jeclahay oo ilaahay rasuulkiisii baad tay nebigu markaasi wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam qaal إن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى معادنه وإنه سيصيبك بلاء فأعد له تجفافا wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ka cabow faqriga iyo baahada kuwa anigay jecel sida daadku meesha godan uu ugu qulqulo ayuu u soo gaadhayaa u haleelayaa adigana mushkilad iyo imtixaan waa lagu itixaami doonaa ee faacid lahu tijfaafa tijfaafka waxaa la yidhaha fardaa marka la fuulayo wax yara la isaga dhigo aba yaraadeen ee wuxuun u diyaarso dhibtaasi wuxuunu diyaarsuu nebigu leeya calayhi isalaatu wasalaam kadib ayuu xanuunsaday kacab ibnu cujur oo nebigaa waayey dabeetana wuxuu weydiiyey maa facala kacbu qaaluu mariid fakharaja yamshi xataa dakala calayh waa soo socday ilaa u yimid faqaala abshir ya kacab nebigu calayhi isalaatu wasalaam bishaaraysuu ku yidhi kacab hooyadiioo la fadhidaa tidhi hanii'an laka ya kacb iljanna janna kuu sugnaatay markaasuu nebigu yihi war tan ilaahay waxaan almuta tan ilaahay subxaanahu watacaala waxaanu ballan qaadin iska sheegaysaa waa tee waxaan idhi bu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo waa hooyaday dabeetana wuxuu ku yidhi oo maxaa ku ogeysay umu kacab ow inuu janno helayo kacab lacalla kacban qaala maa laa yanfacu wamanaca maa laa yugniih armay dhacdaa kacab inuu ku hadlay waxaan anfacaynin hadal aan faa'iido badnayn arbuu ku hadlo u noqdaa wax khasaaro u keena ama adduun aan waxba u taraynin armuu ku bakhaylaa waxaan lagu qani noqonaynin armuu ururinteeda uu ku bakhaylaa xadiidkan waxaad qiyaastaa labada xadiis aynu isku xigsiinay ka hore wuxuu sheegayey nebiga calayhi salaatu wasalaam adduun iyo aakhiro in la kala doorrasiyo waayo qofka muslimka ah waxa uu adduunka ku helaa waxay ka mid tahay nimcadiisii ama ajarkiisii qeyb ka mida oo loo soo dedejiyey sida awgeed ba cabdiraxmaan ibnu cawf raxmat ullaahi caleyh waridwaan ullaahi calayhim ajmaciin ayaa waxaa dhacday maalin waxaa loo keenay waktigii dambe muslimiinta ay xooleysteen waxoogaa hiliba oo yaro shiilan dabeetana cabdiraxmaan ibnu cawf baa ooyey markaasaa la yidhi maxaa dhacay wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisii baanu la soo dagaal gallay raggii badh baa geeriyooday iyagoo aan ajarkoodii waxba ka dhadhamin buu yidhi dabeetana muscab ibnu cumayr buu tilmaamay daacigii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu u soo diray magaalada madiine ee diinta u sheegaya islaamiyey muscab ibnu cumayr ghaswatu uxud meelaha markii uu dagaaladaasi ku geeriyooday ayaa lays yidhi xabaala dabeetana hal go- buu sitayba maradii yaraydee uu sitay marka qaarka sare laga saaree madaxa loogu qariyo cagaha muuqda marka cagaha laga saarana madaxaa muuqda waa nin saxaabi oo nebi maxamed la soo dirir galay oo kafan loo la-yahay aan loo haynin maro lagu kanfo jidhkiisa wada qarisa oo haddii kafanta xagga sare laga saarana caguhu muuqanayaan haddii cagaa laga saarana madaxu muuqanayo dabeetana wuxuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam madaxa ka saara cagahana idkhir soo qaada baa la yidhi oo dabeetana idkhirkii baa la saaray idkhir geedku waa caws yar oo baadiya ka baxa soo gura oo cagaa ugu qariya cabdiraxmaan ibnu cawf wuxuu leeyahy ragga badh baa siaa ku tego ajarkoodii laakiin aakhiray wada leeyihin annana waxaan ka baqaynaa buu leey inaanu ka mid noqono kuwii nolosha adduunyo loogu soo horumariyey macmacaankoodi ama waxaan cunooyinkan aanu cunaynee fiicfiicani inay yihiin ajarkaygii aakhiro oo badhnuqsaamayo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam adduunyo wuxuu ka doortay inuu noqdo qof ka zaahida dunidu aanay qiimo badan ugu samaynayn inuu boqor noqdo wax kasta haysta wuxuu ka doortay iyadoo ilaahay doorran siiyey inuu addoon ilaahay rasuulkiisa iyo noqdo calayhi salaatu wasalaam waxay tilmaamaysaa arrinta tani sidaanu adduunku qiimo u lahayn iyo ambiyadu waxay dooranaysa waxay tilmaamaysaa uu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sheegaya ambiyadii inay soo mareen ambiyadoo dhamme xoolaa ay raaceen bale nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu qaraariid ama waxoogaa yaro xoolaa ugu raaci jiray reer maka xoolo intuu raaco uu wax ka qaadanayay waxaan garan karnaa nebigu calayhi salaatu wasalaam noloshiisu siday ahayd aakhiro siduu adduunka uga doorbiday gurigiisu ama guryihiisu kamay muuqanin sida kuweennan oo kale guri qolla seexda leh oo qolla fadhiista leh oo kijo gaara leh oo musqul gaara leh oo waxaa le ma lahayn bale guryuhu musqulaba ma lahayn kijo gaarina ma jirin qol qurhuun buu ahaa wuxuba oo qofku mararka qaarkood aan hurdada iyo salaada wada xamilin caaisha ayaa waxay lahayd kuntu anaamu fii qiblati الnabiyi salى اllahu alayh wali wasalam wahuwa qa'imu yusalli min alleyl faida araada an yasjuda gamazani faqabatu rijlay faida qaam basatuha xadiidka saxiixeynka ku yaalla waxay leedahay caaisha waxaan seexan jiray qiblada nebiga calayhi salaatu wasalaam marka uu salaada u taagan yahay dabeetana markuu rabo inuu sujuudo buu iqanjiidhin jiray dabeetana cagahan laaban jiray bay leedo meeshuu ku sujuudi jiray marka uu dib isu taagaabaan cagaa la kala bixi jiray waxaad qiyaastaa quri guri qofkii tukanayay iyo qofkii jiifay aan saaniba ugu wada filayn mararka qaarkood waxaad qiyaastaa guri aan asaas lahayn laa kuraasi walaa fadhi carbeed walaa wax lagu goglaanay dhex oolin bal eh inta martiyi nebiga u timi calayhi salaatu wasalaam waxa uu yimi cadiy bnu xaatim iطa'i qabiilka tay la yidhaahdo ninkii waayeelka u ahaa oo jaahiliyadii christianity qaatay oo macatab weyn oo dahaba xidhan ayaa safar ku yimi waa wafdi nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam guriga ku soo booqday ninka soo booqanaya dahab buu xidhan yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam gurigiisii buu rabaa inuu kusoo dhoweeyo waxuu u dhiga buu guriga ka dhex waayey hal barkinoo yaroo liifaa laga dhex helay dabeetana barkintii liifka ahayd buu u dhigay nebiguna calayhi salaatu wasalaam dhulku fadhiistay markaa qiyaas nebi maxamed oo gurigiisii martiyi u joogto oo martida wuxuu u dhigaya ay tahay hal barkina oo ay ku fadhiistaan isaguna dhulka fadhiisanaya calayhi salaatu wasalaam waa guri aan sidan u weyneynaynu wax u balballaarsanay waa guri aan mararka qaarkood laba bilood oo ciralla ka dhashay yacni saddex dayax waa laba bilood lixdaneeye habeen aan dabba laga shidin kijadiisaba la gelin caaisha ridwaan ullaahi calayha ayaa waxay leedahay gurigii nebiga calayhi salaatu wasalaam marmar baanaan laba bilood dabba shidi jirin waxaad qiyaastaa guri aan laba bilood kijadiisaba la gelaynin oo maxaa cuni jirteen baa la yidhi alaswadaan bay tihi timirtaa iyo biyo madow baanu iska cabi jirnay xoogaa timir iyo biyo madow ayaa la iska liqi jiray marka aan ka warramayo dadka kan saxaabada tan ama baahidan taallay may ahayn sida dadka maskaxdooda kusoo degdegayso foqoro masaakiin oo baahday oo meel iska fadhfadhiyo gaajalaysay may ahayn waxay ahaayeen dadka noocaas iyo dad saadatulcaalam oo dunida ka taliya haddana dadkaa baahidu caynkana u haysaa haddana waxay ahaayeen waxqabadkooda iyo dadnimadooda dad taliyo dunida maamula oo saado ah oo caalamkan iyaga ilaahay subxaana wa tacaala u gacanta u geliyay saxaabo nebiga la fadhida calayhi salaatu wasalaam ayuu maalin wuxuu ku yidhi abshiruu fa inahu saya'tii calaykum zamaanun yaqdi axad iska bishaaraysta buu yidhi wakti baa idiin iman doona midkiin qasaca min asariid intuu subxii cuno hadhow fiidkiina mar kale uu sariid cuni doono sariidka ma taqaanin waa kimis ama khobos waxoogaa hilib iyo maraqa lagu googooyey waa in suqaar iyo in kimisa oo la isku googooyey carabta wuxuu ka mid ahaa raashimada ugu fiicane markaa la cuno ayuu ahaa saxaabadii nebigu wuxuu ku leeyay calayhi salaatu wasalaam waxaa idinku iman doona wakti subxiina kimis yar iyo in suqaara isku cuni doontaan habeenkiina in kimis iyo in suqaara isku cuni doontaan yacni waa barwaaqaysantihiin haddaad laba goor heli kartaan inaad kimista noocaas iyo cuni kartaan markaasaa waxay yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo annagu markaas naxnu yowma-idin bikhayr bay dhahdeen maalintaa khayr baanu ku sugannay waa badrhaadhnay markaasuu nebigu wuxuu uhi bal antum alyawma khayrun minkum yowma-idin maanta ka khayr badantiin maalintaa maalintaa labada goor wax cunaysaan maantadana iska qatantiin ama marka qura wax liqaysaan ayaa ka roontiin buu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam yacni nebigu wuxuu u tilmaamayaa inaanay dadku hantida ay haystaan lagu qiimaynin iyo guriga waxaa cunno taalla ee waxa lagu qiimeeyaa inuu yahay caqaa'idda ay rumaysan yihiin iyo adduunkan siday uga zaahidaan ee zuhdi taqashuf ay ugu nool yihiin iyo ilaahay subxaana wa tacaala siday u caabudayaan kaas buu yahay waxaa dadka lagu qiimeynaya waayadii dambe ee muslimiintu ay dhul badan furteen ee dadku xoolaystay ee saxaabada iyo dad badan ay xoolaysteen ayaa waxaa dhacay jaabir ibnu cabdillaahi saxaabiga la yidhaahdo ayaa wuxuu xidhay hal go' oo qura dabeetana go-iibuu intuu halkan luqunta ka kala riday oo ku guntay ayuu salaad tukaday biridaa waaxid markaasaa nin taabiciintii ka mid a baa wuxuu yidhi ma waxaad ku tukanaysaa go' keliya waar orod oo dhar soo qaada si fiican u tukatide wuxuu ku leeyahay jaabir ibnu cabdillaahi jaabir baa wuxuu ihi innamaa sanactu dalika liyaraanii axmaqun milak ogaan baan sidan u yeelay buu yidhi si uu ii arko mid doqono adigoo kale ah war miyay saxaabadii nebiguba wax laba go- haystaaba jireen buu leeyay wax tirsan bay ahaayeen nin lababa leh waxay ahaan jireen dad hadduu go' sare haysta aan mid hoose haysan hadduu mid hoose haystana aan mid sare haysanin waxay ahaan jireen ahlu sufaa iyo go' mararka qaarkood aan lowyada dhaafin oo isku ururiyaan ama go' nisfu saaq gaadha oo aan meel hooseba u dhaafi karin maca kulli dalik waxay ahayn dad akhniyaa nafsiya dunida aan baahi u qabin inama alghina hina nafs nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa meesha laga deeqtoome haniga laga noqdaa waa qalbiga waa laabta waa nafta iyagoo waxaa yar uu adduunba agtooda ka yaalay ayay haddana ahaayeen dad aan baahidaba aqoon dad aan waxbaryin dad aan calaacalin dad ilaahay ku kalsoon subxaana wa tacaala dad islaamnimadooda dhab u haysta dad aan shakaawi laga arag innaga haddii maanta ay dhacdo hal reer oo dabku ka baktiyay in la arko dhammaanteen baaba calaacalayna isaga daaya dhammaanteen baaba calaacalayna waayo waxaanu isleynay balaayaa soo hoyatay maadaama hal maalin aan wax la karinin waxay ahaayeen dad aakhirada adduunka ka doorbida aakhirada adduunka ka doorbida ashyaada dad aqniyo ku noqday may ahayd nebigu calayhi salaatu wasalaam noloshiisoo dhamme baahi ma ahayn inkastoo wixii soo galaba uu bixin jiray oo uu saxaabadaasi siin jiray oo ay ku adkayd inuu wax dhigo buurta uxud dahab leega hadduu isoo gala buu nebigu leeyahy maan jeclaystan saddex maalmood inuu gurigeyga usoo hoyday bale maalin buu salaad casar dadka tukiyey dabeetana xadiis saxiixa weeye markuu casarkii ka baxay nebigu asalaamu calaykum asalaamu calaykum yihi caadada lagu yaqaanay waxayd inuu nebigu fadhiyo oo wardiyo ayuu degdegay guryihiisii oo masaajidka ku hareera samaysan muu mid galay saxaabadii markaa way yare argagaxeenoo way yaabeen waxaan maanta uu nebigu la tallaabo dheeraynayo la degdegayo markii uu salaada ka baxayba markii uu nebigu soo noqday buu arkay iyagoo yare hanfariirsan wuxuu ku yidhi waxaa laga yaabaa inaa yaabantiine wax kale ma dhicine waxaan galay guriga oo waxaan xasuustay in yaroo dahaboo guriga taalay dabeetana waxaan nacayay buu nebigu yidhi in gabalku iigu dumaba waxaan rabay inaan isdhaafiyo markii futuuxaadka islaamigii dhaceen ee banu nadiir la furtay ee khaybar la furtay ee fadag khumus laga helay ee khumusulkhumus kuwaa nebigu ka qaatay maca dalik haddana noloshiisii waxba kama bedelin waxaa la yidhaahdaa nebiga calayhi salaatu wasalaam oo guriga fadhiya ayaa waxaa u soo galay cumar bin alkhadaab cumar baa dabeetana gurigii nebiga sidaa u egay hal sibraar ama qarbad yar weel biyo lagu shubo oo maas ka samaysan oo halkaasu dhan mooyaane wax kaleba gurigii nebigu ku dhex arki waaye dabeetana cumar baa ilma ka timi markaasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam weydiiyey cumar waxa dhacay cumar baa wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo kisre iyo qaysarna ma waxa la ogyahay bay ku barwaaqaysanayaan iyagoo gaala ah waa labadii boqortooye waa inay dunida ka jiray ilaahay rasuulkiisiina gurigiisu saan buu u eegyahy afii shakin anta yaa cumaru buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waar cumarow ma shakaa kugu jira cumarow ma shakaa kugu jira buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam war kuwaad ka warramaysaa buu nebigu leeyahy waa kuwo طayibaadkoodii macmacaankoodii iyaga nolosha loogu qadimay oo aan aakhiro waxba ku lahayn ee la cadaabayo waayo aakhiro ka dunida ugu nicmo badnaa mar quroo naarta la geliyo laga soo saaraa la yidhaha war weligaa nicmo ma aragtay markaasuu yidhaahdaa may wixii uu nimco dunida ku haystay hal mar uu ku ilaabaa kii faqriga iyo bu'siga lagu itixaamayna yuqmas mara waaxida fi ljanna dabeetana waxaa la weydiiyaa hal ra'ayta bu'san qatu waar weligaa ma aragtay wax kadeeda iyo dhib ma soo aragtay may buu yidhahdaa hal maru ku ilaaba walidaalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam noloshiisa waxay ahayd xataa markii wax la helay ee muslimiintu ay xoolaysteen midaan waxba ka bedelin salli yar ayaa gurigiisa yaallay oo markuu ku seexdo dhinaca iskaga sawira dabeetana isagoo soo kacay oo salligii gacanta garabka uu kaga sawiran yahay uu ku jiifay ile furaashiya waxba ma saare ah ayay waxay saxaabadii ku yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo furaash yaraan kuusoo samayn saxaabada markan rag waxaystaa ku jiray waxay nebiga ka codsadeen hal furaash naga aqbal aan kuusoo samayn wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wamaa lii walidunya waar aniga iyo adduun maxaana kala galay anigu miyaan ahay nin safara oo geed hadhsaday mooyaane haddaad adigoo socotaa geed hadhna ku soo baxdo kama fakeraysid inaad geedka daar ka hoos dhistiyo inaad qurxisiyo waa ka wuxun baad is leedahay cabbaar ku yaro hadhsoo isduuduub dabeetana waad ka carraabaysaa ee kasii soco haddaad u badato qodaxdaad iska xaadxaadhaysaa bes waayo waxaad ogtay inaad meesha ka socoto nebigu wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam waar dunida tan musaafiriin baynu ku nahay waa maalmo waxaad joogaysaa maalmaha meel iska xaadxaadho oo fadhiiso intaasaa kugu filan nebigu calayhi salaatu wasalaam adduunka kan aakhiru ka doortay markii la yidhi boqor noqona wuxuu ka doortay addoon rasuula inuu noqdo markii xooluhu bateen ayay nebiga haweenkiisii u yimaadeen waxay dhahen ilahay rasuulkiisiiyo imika dee dadkii muslimiinta waxbay haystaan xoolana waa yimaadeen biilka noo kordhi baa lagu yidhi waa haweenkiisii sagaalkii dumara intay shireen ayay waxay yidhahdeen aan nebiga weydiisanno inuu biilka kordhiyo in xoola intan ka roon layna siiyo ilaahay baa subxaana wa tacaala markaa qur-aan soo dejiyey nebiga iyo reerkiisa loo war la kala odhanayo ilahay wuxuu soo dejiyey aayaadkan qur-aan yaa ayuha الnabiyu qul liأزwaajik in kuntuna turidna alxayaaةa اdunya waziinataha fatacaalayna umatickunna wasarixkuna saraaxa jamiila wain kuntuna turidna allaha warasuula wاddaara alaakhira faina allaha acadda lilmuxsanaati minkuna ajra cadiima ilahay baa wuxuu leeyay subxaana wa tacaala waxaad tidhaahdaa yaa ayuha الnabiyu qul liأزwaajik nebi allow waxaad ku tidhaahdaa haweenkaaga baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala in kuntunna turidna alxayaata addunya waziinataha haddaad tihiin kuwa doonaya noloshan adduunyo iyo quruxdeed iyo dhalaalkeeda haddaad doonaysaan fatacaalayna umatickun kaalaya waa idin raaxaynaya waxaad ku nimcaysataan baan idin siinaya wausarixkuna saraaxan jamiila waana idin sii daynaya waa idin fasaxayaa ku dheh anigu noloshayda waxba ka bedeli maayo dheh haddaan nebi maxamed ahay calayhi salaatu wasalaam laakiin idinku haddaa xoolo doonaysaan xoolana waa idin siinayaa waana idin sii daynaya xor baan idinka dhigaya cid kale guursada yacni sidiinaan idin sii daynaya wain kuntunna haweenka nebiga lama ogola in cid kaleba inay guursatee wain kuntuna turidna allaha warasuula wadaara alaakhira haddaad tihiin kuwo ilaahay iyo rasuulkiisa iyo daarta aakhiro door bidaya oo adduunka uu idinkala fiican yahay aakhiro iyo alliya rasuulkiisa oo adeecdaan faina allaha acadda lilmuxsanaati minkuna ajran cadiima ilaahay subxaana wa tacaala tiina fiicnaata ee wanaagsanaata wuxuu u diyaariyey ajar weyn ama cadiima si awgeed bay culamadu waxay dhahdaan inta badan selefku waxay odhan jireen addunya walaakhira darataan adduunka iyo aakhiradu bay idhahdeen waxay la mid yihiin laba dumaroo la wada qabo ma heshiiyaan mid uun inaad doorataabay u badantay bay leeyihin inaad ama aakhiro doorato ama adduunka doorato doorashada maxaa looga jeedaa yacni midi inuu kahamigaaga weyna yahay midina inuu tabac kuu noqdo qofka waxna waa qasdigiisi iyo wixii uu raadcaynayey waxna waa waxyaabahaan laga maarmin ee uu nolosha ku kaalmaysanayo ilaahay wuxuu qur-aanka ku leeyey war wixii alla idin siiyo wabtagi fima aataaka allahu daara alaakhira wax allaaliyo wixii alla ku siiyo ee nimco ah ee caqliya ee tamar ah ee itaal ah ee cilmiya ee xoola ah ee caafimaad ah ee dhallinyaronimo ah wixii alla ku siiyo wabtagi fima aataaka allahu daara alaakhira waxaad ku raadcaysaa daarta aakhiro ku baadi doon amaa adduunka adduunka waxaa lagu yihi walaa tansa nasiibaka min addunya ha ilaabin waxyaabaha dheefta aad adduunka ku leeday idan adduunku ma aha briority-ga male briority-ga mudnaanta waxa le aakhiro marka sideed saacadood meelaha aakhiro u shaqaysato saacad laba saddex dunida u xoogso laakiin inagu waynu cagsinaa waxaa laga yaabaa xooggaaga iyo raganimadaada iyo caqligaaga iyo tamartaada oo dhan inaad isugu geyso inaad adduun xoojiso aakhirana dhowr daqiiqadood ood salaa tukatiyo ilaha inaad ka dhigto asalkuna wuxuu ahaa qofku inuu muhimmada aakhiro siiyo adduunku inaanu agtaada qiimo ka noqon si ayn adduunka agteenna qiimo inaga noqonin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka warramay qiso dadkii hore ka dhacay oo saxeixeynka ku soo arooray maxaakimta maanta dunida ku taalla ama maxkamadaha aynu naqaano waxaa loo qaadaa dad leh anigaa leh iyo anigaa leh isku haysta maxkamadda haddaad aragto waa laba qof oo isku haya anigaa leh waxan oo ka kalena leeya malihid anigaa leh nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka warramay maxkamad u dhacday adigaa leh iyo maahee adigaa leh waa laba nin oo maxkamad taagan laakiin waxaa la isku hayaa maaha anigaa leh waxa weeyaan adigaa leh wuxuu nabigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam ishtaraa rajulu min rajuli caqaara lahu nin baa nin wuxuu ka iibsaday caqaar daar dhismo dhul dhismo ah ayaa nin nin ka iibsaday buu nebigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam dabeetana lacagtii baa la kala qaatay ninkii dhulka iibsaday ayaa meeshii wuxuu ka helay jara fiiha dahab kuusad ama jalxad ama ashuun uu ku jiro dahab ayuu ka helay dhulkii unbuu qodqoday waxaa ka soo baxay dahab weel ku jira ninkii dhulka ka iibiyey buu ka daba yimi oo wuxuu yihi waryaahe dhulkii aan kaa iibsaday dahabkan baa ku jiray aniguna dhulkaan kaa iibsaday dahab ma iibsanin niyawa kaa dahabkiiyo qaado ninkiina wuxuu yihi war dhegeyso anigu dhulkan baan kaa iibiyey wax ku jiriyo waxaan ku jirina ma ogeyn wixii aad ka hesha adigaale aniga hayla soo dabageline anu lacagtayda waan qaatay iga igu soo noqone labadii nin markaa way isqabteen dahabka adigaa le qaado iyobaa la isku hayaa adigaa leha qaado anugu ma rabee waxay noqotay in la garamo kooda leh adigu qaadiyo adiga qaado gar bay ka dhacday nin baa la isula tegay markaasu waxaa la yidhi noo garnaq ninkii wuxuu yidhi maxaa isku haysaano ninkii sidii buu sheegay ninkan dhul baan ka iibsaday iyo meel dahabkan baan ka helay de anuu dhul baan iibsaday iga qaada baan ku yihi dahabkaaga ninkii kalena wuxu uhi war anuu meesha wax ku jirana ma garanayne waa ka iibiyey wixii uga soo baxay isagaa le ha qaato ha igala tago ninkii garta naqaya baa wuxuu ku yidhi nin buu labadoodii mid buu wuxuu ku yidhi alaka walad alakuma waladun buu yidhi waar waxaan idin weydiiye carruur ma leedin walad waa ismu jinsi yani wax carruura ma dhasheen labadii nin mid wuxuu yidhi lii ghulaam anigu wiil baan dhala kii kalena wuxuu yihi lii jaariya anna inan yar baan leeyahy wuxuu yidhi haddaba gartii waxaan ku naqay wiilkaa iyo gabadhaa inta isu guurisaan waxoogaagaa dahaban iyaga ku sadaqadaystoo siiya gartiinni saasaan ku naqay wiil wiil iyo gabadhaa yara a dhasheen iyaga isu guuriya dahabka ama labadiinuba aad diidantiin iyaga ku sadaqadaysto iyagu ha qaataan nebigu calayhi salaatu wasalaam qisadan wuxuu inoogu sheegayaa inuu ina dareensiiyo qofka muslimka ah waxa looga baahan yahay iyo adduunkan inuu ka zaahido hunguri badan aanu ka haynin in waxa hungurigu ka haya ay noqoto aakhiro inay u islaaxdo ama aakhiro fiican inuu helo sidaa awgeed baa qur-aanku in badan wuxuu inoo tilmaamaya inaynu aakhiro doorbidno ilaahay subxaana wa tacaala ina leeyahy bal tuxibuuna alcaajila waxaad jeceshiin tan degdegta badan leh aakhirana waa ka tegaysaan baa ilaahay leeyay bal tu'hiruuna alxayaata addunya noloshan adduunyaa door bidaysaan baa la yidhi subxaana wa tacaala walaakhiratu khayru wa abqa aakhira khayr badan oo hadhitaan badan oo waaritaan badan oo fiicnaan badan deriskan maanta waxaan idinku sheegayaa ikhwatii fi lcaqiida idinka iyo naftaydaba wuxuu yahay insaanku waa ibnu bii'atii baa la yidhahdaa qofku environmentka uu ku nool yahay ayaa raad ku leh taasiir ku leh waxaad timaadeen dhul xooluhu ay yihiin waxa qiimaha leh qofka bini aadamka ana qiimihiisaba lagu qiimeeyo intuu xoola haysto qofkii aan xoola haysani wax liita yahay qofkii xoola haystaana uu qof fiican yahay bulsho laysku qiimeeyo gaadhiga uu wataa noocu uu eg yahay guriga uu leeyahay meeshu siduu u eg yahay fadhiga gurigiisa yaalla inta uu leeg yahay sariirta guriga taalla sida ay u eg tahay waxa uu haysto bulsho lagu qiimeeyo laakiin shareecadu taa wax kuma qiimaysa waxaa lagu qiimeeyaa qofka mu'minkaa inta iimaan qalbiga kaga jirta iyo camalka saalixa uu sameeyo intuu aakhiro ka dooranayo adduunka inta uu adduunka ka zaahidayo waxaan leeyahay muhimmada weyn ha la siiya aakhiro yaan loo noolaanin guriga in laga dhaldhalaaliyo kolba inaad daahiyadan beddesho odagii adiguba inaa u shaqaysaan un daahiyadaa beddelkooda iyo kijadaa alaabta taalla in laga qaado alaab kale la dhigo iyo sariiraha balballaadhintooda yaan nolosha laga dhigin ha la garto in nolosha loo joogo in laysitixaamayo ha la garto naf waliba inay go-ayso oo maalmo ay tahay waxaad halkan joogtaa gurigaaga rasmigaa qurxi haddaad laba guri leedo midna kaa deganta uu yahay meelina geedaad hadhsanaysa uu yahay oo aad ku mashquulsho geedka la hadhsanayo aad guriga ilowdo waa dhib gurigii wuu kaa horeeya weli maad gaadhin gurigaagii dhabta ahaa wuu kaa horeeya waana ama naar ama janno guriga u baahan inaad quruxsataa waa guriga janneed waxaa laydinka baahanya inaad noqotaan imra'atu fircawn waxay joogtay gurigii boqortooyada ninkii dadkaba u sheegtay inuu ilaah iyo rabbi u yahay ayay haweentiisii ahayd waxay joogtay guriga ninkii lahaa alaysa lii mulku misra wahadi lanhaaru tajri min taxti nebi muuse ku lahaa war miyaan anigu boqortooyada masar oo dhan lahayn war miyaan webiyadani hoostayda dareenaynin waxay joogtay guriga ku ilaahay qur-aankiisa ku lahaa kam tarakuu kuwa alla lahaa subxaana wa tacaala imisay ka tageen zuruuc iyo maqaam kariima iyo wa nicmatan kaanuu iyo nicmo ay ku faakahaysan jireen imisay ka tageen markii la halaagay ilaahay uu ku tilmaamayay subxaana wa tacaala waxaasoo dhan ba waxay ka door biday intay ilaahay rumayso in la toorjargareeyo la cadaabo oo ay tidhaahdo rabbi bni lii beytan fi ljanna wanajinii min fircawna waacmalih wanajinii min alqowmi aldaalimiin ilaahayow guri janneed baan ku weydiistay fircoon iyo waxaanuu haysta iyo daarihiisa tan waxba kuma falayo iyo boqortooyadan masar iyo waxa yaaloo dhan laakiin waxay leedahay rabbi bni lii beytan fi ljanna ilaahu guri jannada ku yaallaan ku weydiistay fircoon iyo dulmigiisana iga nabadgeli ilaahay baa markaa inagana wuxuu ina leeyahay wadaraba allahu daraba allahu mahala liladiina aamanuu imra'ata fircawn ilaahay wuxuu tusaale idinka dhigayaa iyo maahmaah iyo wax lagu waantoobo wax lagu qaato waxaa laydinka dhigayaa baa la yidhi subxaana wa tacaala imra'ata fircawn xaaskii fircawn uu qabay haweenaydii fircoon ayaa ilaahay subxaana wa tacaala tusaale idinku siiyey haweenaydani waxay isdhinac dhigtuun aakhiriya adduunka dabeetana aakhiray doorato waxaa laga yaabaa dad badani iyadoo aanay xataa haysanin adduunkii ay aasiye haysatay adduunkay haweenaydii fircoon haysatay iyagoo aan haysanin adduun yaroo rafaadaba iyagoo haysta inay aakhiro ka doorbidaan iyana adduunkaa ballaadhan ballaadhan bay waxay ka doorbidaysaa aakhiro waxaa habboon markaa bii-adani inaanay noqonin waxa qura ishiina ka muuqda e a arki kartaan environmentkana ku dhaqantihiin iyo deegaankani waa deegaankan lacagta iyo daaraha iyo waxaa la isugu faanayo minka u sarreeya ilaa ka u hooseeya waa deegaankaa soomaalidu shan dukaan baan leeya labaatan dukaan baan leeya la isugu faanayo waa deegaankaasi uu yahay guri baan dhistay iyo anigu dabaqada sare ama middle calaaska guryahooda baanu deganay la isugu faanayo waa deegaankaa guriga alaabaha yaalla iyo waxa ku dhex yaalla la isugu faanayo laakiin waxa khayrku ku jiraa kaa maahe waxa khayrku ku jiraa waa in la isugu faano imise salaadood baad jamaca xaadirtay imise goormaad habeenkii salaatuleyl imise aad kacday inteed wardiday intaad ilaahay ka baqatay subxaana wa tacaala maxaad qur-aan akhriday intaad tasbiixsatay intaad walaalkaa muslima caawisay ama walaashaa muslimada intaad qof muslima oo jaahile jahliga ka saartay intaad qof muslimo kurba haysato kurbada ka fayday intaad ilaahay u dhowaatay subxaana wa tacaala intaad diinta alle dabaqday intaad qof muslima oo kale diinta gaadhsiisay ama mid gaale diinta u sheegtay oo gaadhsiisay intaad ilaah iyo rasuulkiisa ka jeclaato ka doorbiday adduunka iyo waxa yaalla waxaan kusoo koobayaa markaa ilaahay waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala kuwaana aakhiradooda hilmaamin inu inaga dhigo kuway aakhiro ka doorbida adduunka kuway aakhiro la weynaato adduunkuna uu la yaraado kuwan adduunkan fitankiisa alle subxaana wa tacaala ku luminin amase aan ku ambanin وصلى اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
الله سبحانه وتعالى شيخنا كعبر اليوم شيخ المنتوبة كثير جانا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى وظهره كل محاضرة يستطيع يشوف النوبة وغيره طبعا وحسارة أرتوب بسينا ونشيره حتى وقتنا وكثير هاي حضرتك رأيي مولانا هاي بعد الظهر إن شاء الله تعالى وشيخ الوضع ويوفق الله وأنظر كامله
خلاص آخر سؤالك ما تشوفين
وهي ان شاء الله شيخ ينزل الجمعيه على طريقه الجواز الثاني وحوالي هل السلوك لكن كعباوية ان شاء الله وبتدارك على شيخ المطر دارمي هنا العلوم اللي هو دائما شفتها كيف يسلم ان شاء الله تعالى انا من الله سبحانه وتعالى وبنسله مع رسول الله في يوم قرن ما هيلا قرن ما هيلا طيب شيخ هو العلوم اللي بدها بدي لك قرينا الضرع على الانجليزي والعلوي ان شاء الله تعالى خلص وضع الاشكال هاي لو صورت لو حيلا هاي شيخ معاك تشرا هنا هي ميتدا ايه الكاغا هنا هويو hooyada aabaha artiga iyo wixii lamid ah inaanay gurigaaga inaanay qur-aanka imaanay gurigaaga galabta khamiista ahaa inay imanayaan galabta khamiistaa gurigaaga oo khamaysidii awliyadii iyo amaanto kala maxaa ka tirada suaasha in wax la loo subateeyo muxuu ahaa suaashateeda
dadka dhintay adduunka kuma soo noqdaan gurigoodiina ma yimaadaan guri cid kalena ma yimaadaan qofku markuu dhintay camalkiisii waa la xidhay siduu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waxa u soo hadha waa camal saalixa uu ka tegey yani sadaqa jaariya iyo wixii la mid a ama cilmi naafica waxaa intaa raaca waxa weeyaan walad saalixa u soo duceeya haddaad adigu u ducayso iyo haddaad sadaqad wa bixinayso waa bannaantay sadaqadu kuma xidhna khamiis iyo arbaca iyo jimco toona markaadu xeshaa wax loo bixiyaa kuma xidhna neef la qalo lacag baad bixin kartaa xoolaad bixin kartaa waxaad doontaa baad qofka muslimka u sadaqadayn kartaa maalin gaara kuma xidhno lala sugo la yidhahdo sanadkii waa maalintii awoowo ama ayeeye wax loo sadaqadayn jiray maalintaad heshaba sadaqada waad u bixin kartaa idan iyana ma soo noqdaan adigu se dembi dhaafkaad ilaahay u weydiiso nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay jannada ayaa qof muslima kor loo qaada oo booskii u deganaa boos ka sarreeye la geeyaa ilaahay ow xaggee ka timi buu yidhahdaa inta tani waxa alle uu ku yidhahdaa subxaanahu wa tacaala waa biducaa'i waladika lak aw biistikfaari waladika lak ilmihii aad ka timi waa dembi dhaafkii uu ilaahay kuusoo weydiinayay subxaanahu wa tacaala ayaa ilaahay jannadan kor kuugu yaalay idan ducadaad u ducaynaysa ilahay waa ku anficaya u ducee wax u sadaqadee laakiin khamiis iyo arbaca toona ma soo noqdaan iyo jimco toona ee meeshii alle u kaxeeyey ku maqayay
jazaak allah khayr baarak allah fik salaamka kale ayaa waxay leedahay gabar soo qabtay sheekha maxaa ku jira haddii aad isku joogtid oo aadan caagga aad ku isku jirtid iyo ku reebin yani dembigaa ku jira in su-aal noocaas oo kale la weydiiyo maxaa ku jira
idinka hortiin ma maqalba anigu qorayda ma
biyo la kala reebayo wax soo arooray maaha
waayo reebaha ma maqal ku qoreeda waxay leedahay salaam ka disha xamka yaa cafiya ma qofkii aad xamasay baa ku cafinaysa rabbi oo ruuxii aad xamasay uma baahna inaad muxuu ahaay kacabto
xantu waa dunuubta waaweyn bay ka mid tahay qof muslimana inaad xamato ma banaana waa mar labaad xuquuqda bini aadamku uu leeyahay haddaad xalaal ka rabto isagaa la weydiistaa hadday dulmi ahayd iyo hadday xool ahaydba inuu kaa cafiyo waa marka saddexaad haddii ay tahay waxaanaad ku xamatay waxaad is leedahay haddaad u sheegto waabay kasii xumaan oo inuu ku cafiyo daayo dhib kalaa kasii dhici doonta waxba ha u sheegin bay culammadu yidhahdaan marka ee ilaahay dembi dhaaf weydiiso subxaana wa tacaala wallahu aclam
jazaa allahu sheekh baarak allah fiik su-aasha kale waxay leedahay irbadda ilmaha kala dheereysa haddii aan u isticmaalo anaga la jeeda inaan ilmaha kala koriyo ee aanan faqriga carabka u jeedin maxay shareecadu
marka hore dhalmadu waa wax ilaahay subxaana wa tacaala lagu mahadiyo waa nimco alla bixiyo ubadkuna waa nicma alla bixiyo subxaana wa tacaala wax la dhaqdana bini aadan baa ugu qiimo badan wax la dhaqo oo la koriyo bini aadan baa ugu qiimo badan waxaad dunida kaga tagtana ilmo saalixoo kuu soo daceeya oo kuwa ugu fiican ka mid ah nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi dhasha badiya aakhiraan idinku faanayaa buu nebigu leeyahy inaad nebi maxamed faanka ka celisa maaha u ogolow inuu aakhiro kugu faano dad muslimiina aada badiso taasi waa arrinta guud haddii ay jirto xanuun ama wax dhib keensanaya ama tarbiyo adkaatay ama mashkilad uun dadku uu ka cabanayo culammada muslimiinta waxay fatwoodaan inay suurtagal tahay in la kala dheerayn karo ilmaha yacni sanad laba wax in loo dhaxaysiin karo la kala dheerayn karo waa bannaantay bay yidhaahdaan laakiin waxay isweydiinta le maxaa la isticmaalaya waxaan idinka digayaa irbado iyo waxyaabo badan oo meelahan yaaloo la isticmaalaa caafimaadkaagay waxyeelayaan side effect tiro badan bay leeyihinoo maanta la wada ogsoon yahay saa daraaddeed waxaa isticmaalaysaan iska hubiya si dabeeciya oo naajarala oo loo kala korin karaa jirta barta taana laakiin waxyaabahan ilaa hadda la isticmaalay intooda badani waxa ay leeyihiin side effects caafimaad oo qofka wakti dambe ku soo baxoo dhib ku haya markaa iska hubiya uun waxaa isticmaalaysaan waxaye wallahu aclam
طيب جزاك الله خيرا بارك الله فيك فاش كلام حلال يا شيخ مصطفى آم، بعد السلام قصدنا اقول لك نقرا ساعات وحيث كنت مدير القرآن
soomaalida ma garanayo masaladaasi meel ay kaga qalloocatay waa su-aal dadka inta badan ee caamadii rumaysan yihin qofka dumare hadday uur leedoo la furo waa furmaysaa wax diidaya inay furantaa qof dumar oo uurli ma jiro ciddada ay tirsanaysaa waa maxay waata qur-aanka fii suurati alaaq ilaahay ku sheegayo waa inay ilmaha dhigto suuratu alaaq ciddo looma sheegeen haddaanay furmaynin marka la furo haweeney uur leh ciddo baxeedu wuxuu ku kooban yahay intay uurkaa ka dhigayso hadday laba habeen kadib umusho ciddadii waa u dhammaatay hadday siddeed bilood kadib umushona siddeeddaa bilood baa u cidda ah yacnii inta uun ay uurkaa siddo ayay ciddadii ku jirta intaasun baanay jaaniskii rujcada iyada iyo ninku ay leeyihiin wallahu aclam
jazaaka allahu khayr baaraka allahu fiik su-aashana waxay leedahay gabadh doonaysa ama qof doonaya guud ahaan in uu iimaankiisa kordhiso xumaantana ka fogaado maxaa kula kali lahayd ama maxaa ku waajiba
kow ilaahay ka boqo subxaanahu wa tacaala iimaankana camalka saalixa kordhiya adilada cilmigiina waa kordhiyaan bay culamadu yidhahdaan caqiidadaada si fiican u baro adiladeeda si fiican u baro markastoo aad adiladeeda barato arkaanul iimaanka si wanaagsan u baro waa caqaa-idaadu way kordhaysaa amase iimaankaagu wuu kordhaya waa mar labaad camalka saalixa baa iimaanka kordhiya ee salaad leh ee soon leh ee zaka leh ee sadaqa leh ee xaj leh ee qur-aan akhris leh ee wardi leh ee salaatuleyl leh ee cibaadaadka tirada badan lee ilaahay inoo dejiyey ama inugu waajib yeelay ama sunno laynooga dhigay wixii aad ka samayn karto samee dad saalixana ku xidha yacni waxyaabaha kordhiya imaanka waxaa ka mid a inaad dad saalix oo khayrka kugu tashjiiciya aada yeelato dadka ahlu fasaadka iyo bii-ada ahlu fasaadka intaad ka fogaan kartana ka fogow wallahu aclam
jazaak allahu khayr baaraka allahu fiik sheekhana sheekh ismaaciil haarun oo aad ogtihiin in gunkii ilahay ha barkiyo waqti badan gabada ku bixiyey inagana ilaah subxaana watacaala ay naga dhigo kuwii waanada maqlaa siday tobsana raacaa runtina in badan waa layna wacdiyaan culamadu waa ku celceliyaan dadaal badan way ku bixiyaan laakiin mushkiladu waxay ka socotaa dhaqankii iyo raacitaankii ayaa aad ilahay waxaan weydiisana subxaana watacaala inuu nagu arraaqo inaynu dhaqan ka dhigano shareecadeena iyo islayna fala raacno جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم انا لكم من السلام عليكم ورحمه الله